فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا
bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh kulanti wacan dhegaystayaal kuu soo dhowaada barnaamijka dhuwaxa wareysiyada oo hadahan oo kale aad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada caawa barnaamijkan idinkugu hayno waxaa ka mid ah waa kuma asad diyaano oo saacado ka hor loo magacaabay taliyaha booliiska dowladda federaalka maxay tahay sababta ay dowladda federaalka u magacowday ninkan waxaan idiin soo gudbi doonnaa xog kooban oo ku aadan qodobkaas fal naxdin leh oo maanta ka dhacay mid ka mida degmooyinka magaalada muqdisho kadib markii wiil mindi uu ku dilay oday uu awoowo u ahaa wilaayada islaamiga ah ee hiiraan oo soo gebagabaysay xamladii irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad taas oo ka socotay degmooyinka iyo deegaanada wilaayada munaasabad ka dhacday degmada buuqa qable codadkii laga jeediyey ayaan barnaamijka idinkugu haynaa qaar ka mid ah dhegaystayaashii idaacadda alfurqaan oo aragtidooda ka dhiibtay warkii dhowaan itoobiyaanka ka soo yeeray ee ahaa in ay rabto soomaaliya inay ka dhigato aag dagaaloo itoobiya laga difaaco waxaad maqli doontaan dhegaystayaasha oo si adag uga jawaabay hadalkaas qodobada sidoo kale barnaamijka inta uu socdo aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dowladda itoobiya oo ka fiirsanaysa inay shidaal kala soo degto dekedda magaalada berbera ee somalilan sida lagu baahiyey qaybo badan oo ka mid a warbaahinta madaxa bannaan ee itoobiya war kooban warbixin kooban ayaan idinkaga haynaa siyaasiyiin horay u taageersanaa mooryaanta macawisleed ee ku sugnaa gobolka hiiraan oo hadda bilaabay inay nacladaan waxaan idiin soo gudbi doonnaa mid ka mid a siyaasiyiinta magaalada beledweyne oo sheegaya in mushkiladda ka jirta gobolka oo dhan ay sabab u yihiin maleeshiyaadka macawisleeda xubintii dhacdooyinka toddobaadka iyo xubintii caafimaadka ayaa barnaamijka qayb ka ah ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي waa hagaag dhegaystayaal kulanti wacan mar kale waa habeennimo ay jimca soo galayso barnaamijka dhuuxa waraysiyada aan gudaha u galno waxaa maanta barqanimadii madaxweynaha dowladda federaalka uu xilka taliyaha booliiska ee dowladda federaalka u magacaabay nin lagu magacaabo asad diyaano kaasi oo ka mid ahaa murashaxiintii saciid dani kula tartamayay xilka madaxtinimada asad diyaano wuxuu bedelayaa taliyihii hore ee booliiska dowladda federaalka sulub kaasi oo muddo laba sana ah xil ka hayay ninkan wuxuu hogaaminayey maleeshiyaadka loogu yaro b s f kuwaasi uu tababaray maraykanka dhaqaalahoodana bixiyo isla markaana ka howlgala qaybo ka mid ah deegaanada uu ka arrimiyo maamulka puntland tallaabadan ayaa waxaa loo arkaa mid uu xasan gurgurta ku doonayay inuu ku wajaho siciid dani oo si adag u diidan hanaanka siyaasadeed ee filla soomaaliya waxaa sidoo kale arrintan ka caroon kara maamulka jubbaland ka gadaal markii xilka laga qaaday ninkii ay wateen siciid deni iyo dowladda federaalka muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa ka dhexeeyey khilaaf aad u daran waxay arrintan ku soo aadaysaa iyadoo madaxweynaha maamulka puntland siciid dani uu ku dhawaaqay inuu diyaar leeyahay heshiis iyadoona taa bedalkeeda dowladda federaalka ay magacoodeen inay aada isku hayaan siciid deni dhowr mar oo hore magaalada boosaaso waxaa ku dagaalamay ciidanka maamulka puntland iyo sidoo kale maleeshiyaadka b s f kuwaasi uu isku arkay inay yihiin ciidan ka madax bannaan maamulka puntland maadaama dhaqaalahoodii tababarkoodaba bixiyaan ameerikaanka si kastaba ha ahaatee asad diyaano aabbihiisa ayaa horey ugu shaqayn jiray maraykanka haddana isaga ayaa u shaqeeya
هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa waraysiyada ayaad maqlaysaan markaan waxaad ku soo dhowaataan xubinta caafimaadka waa xalqada lix iyo afartanaad aalaaba waxaa inoo soo jeediya doctor qorax أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا doctor ku soo dhowow xubinta caafimaadka su-aasha caawa waxa ay ku saabsan tahay burooyinka waayahan dambe waxaa soo baxay burooyinka dumarka uga soo baxo horaadada waa noocee burooyinkaas maxay kala yihiin maxaase wacyigelin ahaan aad bulshada ka siin lahayd Eh, waa mahadsan tahay waa su-aal muhiim aada iyo aada muhiim u ah maalmahan saa sheegtay waxaa soo batay burooyinka naasaha marka eh, waxaan rabnaa insha allahu tacaala inaan dul istaagno waxay u kala baxaan Eh, breast lamps aa la dhahaa marka breast lam labay u kala baxaan kuwo waa malignant waaye oo waa kansar kuwana waa non malignant kuwa marka aan ahayn kuwa ah non malignant ama aan kansarka ahayn waa kuwa ka soo baxaya naaska boqolkiiba sagaashana waa fibroadenoma waana non malignant oo yacni kansar ma ahan waxaa lagu garanayaa waa mid dhaqaaqaya markii gacanta lagu taabto waa dhaqaaqaya slibri waayo waa wax siibix siibix ah oo marba fakanayo Ee, waa round calaamadda lagu kasaya wax- waa wax wareegsan meel ma haysto wax isbedelana kuma sameynayo naaska isbedel kuma sameynayo hadday tahay infashon ama gudaha inuu ibta u libto ama gudaha gasho ibta ee, dhacaan oo kaleeto ama inuu kalarkiis bedelo skiinka lama arkayo waxaasoo dhan marka taasi oo kaleeto waxtarkeedana ama markii la rabo in la maamulo waa bixin waxaa loo yaqaan adenoctomy qofku wuxuu imaanayaa isbitaalka kadibna waa laga bixinayaa buradaas midda kale waxay tahay oo loo yaqaano kansaraska ama non malignanti malignantiga ah Ee, ayadana waa buro naas ka soo baxda laakiin waa kansar waxaa lagu garanayaa marka ayadu waa non mobile ma dhaqaaqayso hal meel bay ku dhegan tahay waa farm way adag tahay waa irregular shape oo hadda lama dhihi karo waa afar gees waa laydin waa saddex gees lama dhihi karo waxaan kala waa qaab laawe macnaha marka ee, dhacaanna way leedahay ibtana gudahay gelaysaa maqaarkana wuu isbedelaya siduu wuxuu noqonayaa jaalle oranji oo kaleetu noqonayaa wayna bararaysaa waxa kaloo calaamadan waxaana lagu ogaan karaa palbation in la sameeyo haddee examinationka waxaa kamid a markii qofka la- bukaanka la imaanayo xaafadda markay joogta taataabashada ama la taabanayo ayaa lagu ogaan karaaba hadday marka riixdo oo ay ku ogaato inay wixii aan sheegay ay kala duwan yihiin ama wax kuusan oo aan dhaqaaqayn barararsan hadday aragto waa inay isbitaalka imaado waxyaalaha isbitaalka marka uu ku xaqiijinayo waxay tahay ultrason dobla oo loogu talagalay breast hadday naagtu tahay naag dhalmada ku jirto hadday dhalmadaysana waxaa la isticmaalaya wax loo yaqaano mammogram marka een, haddii marka qofku uu isku arko calaamadan oo kaleeto maadaama baryahan ay soo badanayaan waxaa muhiim ah inuu qofka imaado isbitaalka suu dhakhaatiirta oo la tashto waxna looga qabto baaritaana loogu soo diro mahadsantiin
وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا ايجابيا
waa hagaag magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaa maalin walba laga soo calaamadaya dhacdooyin argagax leh iyadoona saacadii lasoo dhaafay lagu soo waramayo in wiil uu mindi ku dilay oday uu awowo uu ahaa dhacdadani waxa ay ka dhacday degmada waaberi odayga tooreeda lagu dilay waxaa magaciisa lagu sheegay maxamed nuur waa oday toddobaatan jir ah wuxuu dhowaan ka yimid dalka holand ee qaaradda yurub wiil uu awow u yahay oo ay dhashay gabadhiisa laguna magacaabo usaama ayaa la sheegay in dhowr jeer mindi uu ku dhuftay ilaa iyo hadda lama oga waxa ay salka ku hayso dhacdadan qaar ka mid ah deriska ayaa warbaahinta la hadlay walaa horta xaafadda wax ka dhacay horta wax oo dadkii dhan ay ku naxeen waaye Ma- qof filinaysana ma lahan saaka waa hurdaayey hurdadaan ka soo kacnay xaafaddo buuqa aan ku soo kacnay markii bannaanka aan imaanane qofkii oo dhaawac oo isbitaal loo sii wado besan aan aragnay inta kale gudihii ka dhaceen wax gudaha ka dhaco ah dhacdo am- dhacdo aan maqalna ma laha anaga waa joognay joogitaanka inaad gudahan ku jirnaan ku dhahay waa soo baxnay ninkii oo isbitaal loo sii wado aan aragnay usaam waa fiicnaay haddii oo micnaha qof oo hadda oo isdhaayo male ninkaasaa wax haleynaayo qof hadda ku fikiraayo male ninkaasaa wax samaynaayo ma lahan laakiin micnaha qadartiina waa iska qoran tahay weligee xitaa ma ku fikirin ninkaana waa diiqoo dilaa xitaa ma isdheena ani odaygu la dila abkoow u yahay abkoogiisu waaye wiil iyo waalidkiisu waaye waxay isgaarsiinaa cid isdheysana ma laha marka wax walba qadarta allah ka weyn wax walbana qadarta allay ku dhaceen wallaahi mindi waano maame qofka asoo dhaawac oo lasii wado basaan ark wax kale ma arkin wallaahi markii saas isbitaalka loo geeyey aftar soddon daqiiq kadib waa dhintay la soo dhahay haa xaafadda waa la soo gaari marka maxaa ka tilmaami kartaa wallaahi dhowr meel miyaa wa- mindida ay ka gaartaa maqle dhowr meel waaye adii mala tiri kara xitaa odayga anaga deriskeennu ahaa marka allah u naxariista saakidii een, hore marka ah, haddana waxaan ku soo toosnay odaygii oo la dilay oo dhiigbaxayo iyo marka sidii noola sheegay marka wiilkii yarka awowga uu u yahay ah, cunuga marka een, ah, tooriin ku dhiftay marka allahu mustacaan odaygii waa lala arday waxaa loo qaaday isbitaala loo qaaday marka hadda waxaa la soo sheegay inuu geeriyoodayaa la soo sheegay maya canuga ma waalneen een, waali kuma ogen anaga kole wixii hoose adoo jira ma sheegi karno laakiinse een, yar ka yar iska deganow ahaa suu ee, dukaanka markuu kasoo adeegayo masaajidkiisuu iska aadaayey marka ma ma naqaan se kole see wax u jiraan ma naqaano een, ilaa allahu mustacaan laakiin een, saakii dhacdadaasaa dhacday odayga nin fiican oo ahay maasha allah diris fiican oo ahay diris qofkaasoo kale mama la helaayaba qofkaasoo kale waa beri maba ka soo baxayba nin iska waxuu ahay ahlusalaad ah gurigiisa uu iska gelay uu iska baxay uu iska gelay uu iska baxay maasha allah marka een, waa iska qorneyd qadirtaa iska qorneyd dilka waxaa loo adeegsaday tooriye tooriye mindiyaa loo adeegsaday وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل waa hagaag dowladda etoobiya ayaa waxaa lagu soo waramayaa inay ka fiirsanayso in shidaal ay kala soo degto dekadda magaalada berbera ee somalilan sidaasi waxaa lagu baahiyey qaybo ka mid ah warbaahinta madaxa bannaan ee etoobiyaanka waxaa inooga waramaya farxaan cabdulaahi cali dowladda itoobiya ayaa ka fiirsanaysa inay shidaalka kala soo degto tegidda magaalada berbera ee somalilan sida lagu baahiyey qaybo badan oo ka mid ah warbaahinada madaxa bannaan ee itoobiya agaasimaha guud ee suuqgeynta iyo cilmi baarista saliidda ee hay-adda maamulka saliidda iyo tamarta itoobiya ato lemesa tulu ayaa sheegay in hoos u dhac ku yimid awoodda adeeg bixinta ee dekedda jabuuti oo ay markii hore itoobiya kala soo degi jirtay saliidda isaga oo sheegay in nidaamka kaydka dekedda aan la hagaajin muddo siddeed iyo toban sano ah waxa uu sheegay in gaasla'aani ay ka jirto magaalooyinka itoobiya sida adhis ababa oo la arkayo wadayaasha baabuurta oo safaf dhaadheer ugu jira boqol iyo labaatan kaalmood oo ku yaala magaalada adhis ababa kuwaasi oo u adeega toddoba boqol iyo toddobaatan kun baabuur waxa uu xusay in shaqada kaalmaha iyo nidaamka kaydka shidaalka ee adhis ababa laftiisu aan mid fiican ahayn tekeda berbera ayaa kaalinta koowaad ka gashay tekadaha ugu adeeg bixinta fiican wadamada saxaraha ka hooseeya ee afrika sida lagu sheegay warbixinta qiimeynta dekedaha ee baanka adduunka halka dekeda jabuuti uu ku yimid hoos u dhac weyn oo dhinaca adeeg bixinta ah sanadkii lasoo dhaafay sida ay warbixintu xustay wasiirka arrimaha dibadda somalilan ciise kayd maxamuud ayaa sheegay in kadib marka la saxiixo heshiiskii sharci darrada ahaa ee uu muuse biixi la galay abiy axmed ay etoobiya wax badan oo ka mid ah shixnadaha ay dunida ka soo dhoofsato kala soo degi doonto dekedda berbera sida uu hadalka u dhigay dowladda etoobiya ayaa si isdabajooga uga hadlaysa dekedaha iyo xeebaha dalka soomaaliya iyadoo ku hami weyn inay qabsato dhul hor leh oo bad iyo beri isugu jira هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري waa hagaag barnaamijka dhow xawareysiyada qaybihiisa dhexe ayaan dhegaystayaal ku guda jirnaa qodobo kale ayaa idinku soo maqan balse markaan waxaaad ku soo dhowaataan xubintii dhacdooyinka toddobaadka waxaa inoo soo jeedinaya maxamed sheekh
waad mahadsan tahay cabdisamed cabdulaahi dhegaystayaal kusoo dhowaada xubintii dhacdooyinka toddobaadka ah oo ah laaba habeen weliba jimco aad ka dhagaysataan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan taasoo aan kusoo gudbino dhacdooyinka ugu waaweynaa ee fulisay toddobaadkaasi dhammaanaya xarakada mujaahidiinta al-shabaab qodobada caawamiiskii inoo saaran ee aan soo ururinay ee kusoo dhacay warqabadka idaacadda islaamiga ee alfurqaan waxaa ka mid ah aan ku bilowno habeenkii sabtida sideed iyo tobanka rabiicul awal kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada geeska kalena ku beegan koob iyo labaatanka bisha sebteembar laba kun afar iyo labaatanka weerar madaafiic ah ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku garaaceen xirada askarta maamulka la baxay jubbaland ay ku leeyihiin deegaanka buulaxaaji ee dhacda duleedka magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose waxaa sidoo kale la weeraray bar kontarool ay askarta maamulkan ku leeyihiin inta u dhexaysa deegaanada buulaxaaji iyo cabdalbiroole dagaal saacado kooban socday kadib ciidamada maamulka jubbaland ayaa isaga firxaday fagaaraha dagaalka ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar dhabagal ah u dhigay askar ka tirsan maamulka koonfur galbeed oo ku socdaalayay duleedka degmada xudur ee gobolka bakool weerarkan kamiinka ah ayaa lagu dhaawacay saddex askari oo ku jira sarkaal abaanduulo urur ah oo ka tirsan ciidamada maamulka koonfur galbeed oo ka mid ahaa ciidamadii ku soo dhacay debinka habeenkii axadda sagaal iyo tobanka rabiicul awal kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada geeska kalena ku aadan labiyo labaatanka bisha sebtembar laba kun afar iyo labaatanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraro habeendheel madow waxay ku qaadeen xeryaha askarta shisheeye ay ku leeyihiin deegaanka biimaalow iyo eelaboorka magaalada baraawe iyo sidoo kale saldhigga askarta dowladda federaalk ay ku leeyihiin degmada bariire ee gobolka shabeellaha hoose waxaa sidoo kale la weeraray saldhigya askarta maamulka la baxay koonfur galbeed ay ku leeyihiin halka loo yaqaano makundo oo ku taala magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay habeenkii isniinta soo gelaysay axaddana bixaysay taariikhda hijiryadan ku beegneed labaatanka rabiicul awal kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada kuna aadan labiyo labaatanka bisha sebteembar laba kun afar iyo labaatanka weerarka mina ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab la beegsadeen askar ka tirsan kuwa shisheeye gaar ahaan uganda kuwaasoo ku socdaalay inta udhexaysa deegaanada danow iyo golweyn ee gobolka shabeellaha hoose ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala gobolka gedo ayaa weerar ku qaaday xerada birax oo ku taala degmada baardheere ee gobolka gedo halkaasoo ay ku sugan yihiin ciidamo ka tirsan dowladda federaalka mar kale iyo guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab qarax ay ku hoobteen ciidamada uganda xilli ay ku socdaalayeen qaybo ka mid a gobolka shabeellaha hoose ee koonfurta soomaaliya ciidamadan kolonyada ah ayaa xilligii qaraxa lala eeganayay waxay ku socdaalayeen inta udhexaysa shalambood iyo buulomareer isla shabeellaha hoose xogaha kusoo dhacay warqabadka warbaahinta islaamiga alfurqaan ayaa tibaaxaya in qaraxaas ay ku dhinteen laba askari oo miinobaar ah kuwaasoo miinada kalfirdhisay hilbahooda goobtan ay ku feenteen haadda talaado koob iyo labaatanka rabiicul awal kun afar boqol lix iyo afartanka hijiryada kuna beegan afar iyo labaatanka bisha sebteembar laba kun afar iyo labaatanka ugu yaraan saddex askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ayaa lagu dhaawacay qaraxay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho sidoo kale laba askari ayaa ku dhaawacmay qarax kale oo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen gudaha degmada ceel waaqi ee gobolka gedo isla xubintii dhacdooyinka toddobaadka ayaan ku guda jirnaayay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraro ku qaaday fariisimo askarta shisheeye ee uganda ay ku leeyihiin degmada janaale iyo deegaanka dano oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose waxaa sidoo kale weerar lagu ekeeyey xero askarta maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin degmada xudur ee gobolka bakool ee koonfurta soomaaliya weerar qarax ah ayay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab la beegsadeen askar ka tirsan booliiska maamulka la baxay jubbaland oo ku sugnaa degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose qaraxaas ayaa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac inta la xaqiijiyay oo warqabadka alfurqaan kusoo dhacay qaraxaas waxaa ku dhintay laba askari ilaa iyo haatanna nama soo gaadhin faahfaahin intaas ka badan sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay toddobaadkan weerar ku qaadeen halka loo yaqaano xero koowaad oo ay saldhig ku leeyihiin ciidamada maamulka la baxay jubbaland ee degmada luuq ee gobolka gedo isla maalintii talaadada qarax ka dhacay gobolka galgaduud ee bartamaha dalka soomaaliya gaar ahaan degmada ceeldheer ayaa lagu dhaawacay sarkaal iyo laba askari oo ilaaladiisa ka mid ahaa qaraxa ayaa lagu burburiyey gaari nooca soomaalida u taqaana cabdibilaha mas-uuliyadda qaraxan ayaa sheegatay xarakada mujaahidiinta al-shabaab taliyaha qaraxa lagu dhaawacay ayaa magaciisa lagu soo gaabiyey faarax jubbada hoose iyo deegaanka janaay cabdalle ee duleedka magaalada kismaayo ciidamo aad u hubaysan oo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku ekeeyey deegaanka janaac cabdalle ee duleedka magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose diriir aan waxba la iskula harin oo hubka noocyadiisa la isku adeegsaday dagaalka markii uu soo gebagabooway ciidamada maamulka jubbaland ayaa isku dayay inay soo raadraacaan ciidamada mujaahidiinta balse waxay ku dhaceen weerar ka miin ah oo aysan filanaynin oo si heer sarah loo soo agaasimay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay dhabagalkan inta saraakiisha ciidanka militariga al-shabaab u sheegeen warbaahinta andalus oo ku hadashaafka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu xaqiijiyey dhimashada askarta maamulka la baxay jubbaland ayaa gaartay sagaal askari oo ay ku jiraan saddex sarkaal oo hogaaminaya gulufka ciidan dhaawacana ayaa garay saddex iyo toban kale xafiiska warqabadka warbaahinta islaamiga ee alfurqaan ayaa soo garay magacyada saraakiishii lagu dilay weerarkaas waxaana lagu kala magacaabi jiray kow qusaale oo ahaa abaanduulo ciidan laba hoganey oo ahaa taliyo koox saddex ciigaal oo ahaa taliyo koox waxaa inagu maqaalaa in ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay soo furteen hub iyo agabyo kale oo ay goobta dagaalka uga careen ciidamada maamulka isku magacaabay jubbaland faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helay qarax ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay la beegsadeen kolonyo ka tirsan ciidamada uganda oo ku socdaalay inta udhexaysa deegaanada shalambood iyo danow weerarkaas qaraxa ah ayaa waxaa ku dhintay saddex askari oo yugandhees ah halka ay ku dhaawacmeen shan kale mas-uuliyadda qaraxan ayaa sheegatay xarakada shabaabulmujaahidiin arbaco labiyo labaatanka rabiicul awal kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada shan iyo labaatanka bisha sebteembar laba kun afar iyo labaatanka ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala gobolka shabeellaha hoose ayaa weerar jidgal ah u dhigay askar isku dhaf ah oo ka tirsan dowladda federaalk oo kusoo codaalaya afaafka hore ee degmada awdheegle ee gobolka shabeellaha hoose ilaa iyo haatan nama soo gaarin tafaasiil dheeraada oo ku saabsan weerarkan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii arbacada qarax la beegsaday isbaaro ciidamada dowladda federaalk u tiilay buundaweyn ee magaalada beledweyne ee qaraxaasi waxaa ku dhaawacmay hal askari oo ka mid ahaa ciidamadii baadda ka qaaday bulshada ee ku sugnaa isbaarada ciidamada danab ayaa lagu dilay weerar ay kusoo qaadeen deegaanka farasoole oo hoos tagta degmada toorotoro ee gobolka shabeellaha hoose kadib markii ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab u diyaariyeen weerar culus oo ka warhayay dhaqdhaqaaqooda maleeshiyaadka danab waxaa dagaalka looga dilay afar askari halka looga dhaawacay saddex kale waxayna xirada belidogle oo halka ay kasoo baxeen geeyeen meydadka askartii laga dilay iyo kuwii laga dhaawacay sida idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan u xaqiijiyeen ilo lagu kalsoon yahay guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax ka fuliyey degmada buulamareer ee gobolka shabeellaha hoose sarkaal ciidan oo lagu magacaabo sayid ibraahim bare ayaa ku dhaawacmay qaraxa ka dhacay buulamareer isla guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax ka fuliyey degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose qaraxan ayaa lala beegsaday ciidamada sirdoonka ee dowladda federaalk ee isku magacaabay nisa inta la xaqiijiyey waxaa ku dhaawacmay saddex askari ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax ka fuliyey bariire ilaa iyo haatan ma helin faahfaahin dheeraada oo ku saabsan qaraxaas habeenkii khamiista soo galaysay saddex iyo labaatanka rabiicul awal kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada kuna astaysan lix iyo labaatanka bisha sebtembar laba kun afar iyo labaatanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qaraxyo ka kalfuliyey degmada dayniila iyo magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxay ku beegsadeen askar ka tirsan dowladda federaalk iyo maamulka la baxay koonfur galbeed iyadoona qaraxa ka dhacay baydhabo lala beegsaday gaare cabdibila ah oo ay wateen ciidamada maamulka isku magacaabay koonfur galbeed hal askari ayaa ku dhaawacmay weerar ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen afaafka hore ee degmada buulo xaaji ee duleedka magaalada kismaayo dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gebagabaynaya xubintii dhacdooyinka toddobaadka oo ad ku dhegaysateen qodobo kala duwan oo toddobaadkan sii dhammaanaya kusoo dhacay warqabadka warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan intaan xubintaanteeda kale ku kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي
waa hagaag barnaamijka dhow waxaa waraysiyada ayaad maqlaysaan halka uu idinkaga imaanayana waa idaacadda islaamiga alfurqoon dhowaan dowladda itoobiya waxa ay sheegtay in soomaaliya ay ka damacsan tahay aag dagaal oo ay ka difaacayso gudaha itoobiya iyadoona sheegtay in boqolaal kilomitir gudaha soomaaliya ay doonayso inay saldhig kaga samaysato si ay u difaacdo itoobiya waxa ay sheegtay in ay arrintaasi dhowaan damacsan tahay haddaba qaar ka mid a dhegeystayaasha alfurqaan ayaa aragtidooda ka soo dhiibtay qodobkan si adag ayayna xabashida ugu jawaabeen wariyeena khaalid maxamed axmed ayaa la kulmay qaar ka mid ah dhegeystayaasha bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaal kusoo dhowaaw idaacadda islaamiga alfurqaan marka hore adigu ku bilaaway magacaaga wcalaykum assalaam waraxmat ullaahi wabarakaatuhu magacaygu waa shanuur cabdulaahi xasan oo loo yaqaan dhanaan degan gobolka shabeellada hoose gaar ahaan degmada kunyo barow Een, shalay dowladda itoobiya waxay sheegtay qeybo ka mid ah dalka soomaaliya inay aag dagaal ka dhiga doonto maxaa kaala aadan aragtidaada etoobiya horta baryahan dambo waagan dambo way noo goodinaysay goodis aad u xun si dalka dhan inay qaadato bal ilaahay subxaanahu wa tacaala fadligiisa iyo managiisa waxaa di- u taagan dad islaama oo mujaahidiina ayaa u taagan oo dhiigooda iyo dhacaankooda u huraayo ilaa qiyaama saaca marka waxaan leenahay etoobiya waxbaha noo goodina awal ayaad hore dhulka soomaaliya u qaadateen oo dhulkaan layidhaha ogaadeenka hore ayay u qaadateen annaga insha allahu tacaala maantana waxaan leenahay ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa gaalo oo dhan maanta waa isku barbar waana isku saf walaa etoobiya walaa maraykan walaa turki walaa sana marka insha allahu tacaala ma- niman maanta maanta munaafiqiina ayaa rabaan insha allahu tacaala dhulkeenna iyo geyigeenna soomaaliyeed aan u soo hornay eh, naf in badan aan soo gelinay insha allahu tacaala maanta inay amxaarin jirnay oo shala maanta inaan geynay adis ababa macnaa ad- aan geynay ayaa maanta inaan soo gurinayso waxaan leenahay amxaaroy maanta taaka taaka kamid dhulkeenna ma qaadan doontaan insha allahu tacaala waxaan ognahay maanta amxaaro inay taagan yahay burburkeedii iyo fashilkeedii oo maanta ayaga macnaha dhexdoodii ay iscunayaan tigreedii ay baabaaday amxaarada dhexdoodii maanta ay baaba'een oramadii ay baabaaday kalinka maanta ay ku fanayaan nimankan macnaha new boliska ku fanayaan insha allahu tacaala ayaguna macnaha waxay ahayd maanta inay macnaha macnawiyaan ee loo naafeeyey oon ognahay macnaha insha allahu tacaala dagaalkii macnaha waxay ahayd lagu jabiyey macnaha waxay ahayd ay mujaahidiin ku jabiyeen macnaha oo ay baktigooda macnaha ka tatraabsadeen marka waxaan leenahay maanta etoobiya ma noo goodi karto annaga maanta wa- haddii aad munaafiqiin garab kaysateen annigana insha allahu tacaala rag mujaahidiina oo dhiiggooda huraayo oo insha allahu tacaala dhulkooda u dhimanayo diinkooda ayaan haynaa walaal kusoo dhawow idaacadda islaamiga alfurqaan adigoo ku bilaaba magacaaga bismi illaahi raxmaan raxiim waan ku dhowaa idaacadda magaciiguna waxa waaye cilmi xuseen cali
dowladda etoobiya shalay waxay sheegtay in qaybo ka mid ah dalka soomaaliya ay ka dhigan doonto aag dagaal adiga dhankaaga si- sidee u aragtaa fikirka ahaantaada bismi illaahi raxmaan raxiim Eh, dowladda etoobiya aag dagaal way ka dhigan kartaa waaye haddaba way ka dhigata way u tahayba dalka soomaaliya dowladda etoobiya kama maqno kama maqno oo way ku jirtaa balse wax intaan hadda ay hayso ka badan oo dheeraad oo ay keeni kartaahay ma jiraan insha allahu tacaala raggii ka hortaagnaa jiray oo iska dhicin jiray ayaa jooga ilaa idinkii dowladda etoobiya soomaaliya waxay ku aragtay soomaaliya uma diyaarsana inay etoobiya iska dhiciso marka koowaad oo marka laga reebo dhulka islaamiyiintu ay ka taliyaan een, waa dhul u furan oo laga soo dhaweynayo etoobiya waa walaashin lagu hayo laaskiibani laarsaxseer waana dhul mataqaana uga qiimo badan dhulalka kaleeto deriska ay la tahay sababta waa dhul bad mataqaana s- intaasoo kilomitira soddon iyo kalkoos kilomitira leh etoobiyana waa badla'aan malaayiin dada waaye oo badla sidaas awgeed dalkan muhiimadda etoobiya ay u hayso uma hayso dalalka deriska haddana waxaa ka ceshanaya dalka iska lahay baa ka ceshanaya uganda ma aadi karto een, jabuuti ma aadi karto een, eritrea ma aadi karto een, mataqaanaa een, een, kenya ma aadi karto dadkii iska dalalka iska lahay baa mataqaanaa dalka dalalkaas dadka iska lahay baa dowladu u dhisantoo iska dhicinaya annaga dalkeenna kuwii joogay markii islaamiyiinta laga reebo dhammaantood waxay noqdeen dad dabadhilf etoobiya ah mid waliba waa u kala horumarayaan etoobiya si ay u soo dhoweyn lahaayeen taasaa keenaysa waana ka khayraad badanaa dalalka etoobiya ku he- ku hareeraysan oo dhan annagaa ka khayraad badan markii loo fiiriyo badda iyo berrigaba taasaa keenaysa etoobiya inay dalkeenna usoo tafaxiidato waayo meel lagaa rabo lagaa soo dhoweynayo iyo meel layska kaa dhicinayo em, isku soo aadi maysid kusoo dhawow idaacadda islaamiga alfurqaan adigoo ku bilaaba magacaaga وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مقعي هو عبد الحفيد أبو عيني
Een, dowladda etoobiya shalay waxay sheegtay dalka soomaaliya qayb ka mid a inay aag dagaal ka dhigan doonto adi ahaantaada maxaa kaala aadan fikirkaasi waa mid nolosheeda iyo jiritaankeeda iyo mustaqbalkeeda ku jiro waayo haddaysan saa sameelin etoobiya nolol ay ku noolaato adduunka korkeeda ma jirto waayo noloshaa ka xidhan bad ma haysato berri oo fidsan oon buuro aan lahayn ayay aragtaa oo dhinacyaha kale ka daciifsan oo dawlad ka dhacsato maanta oo u dhammaystiran hubkeeda iyo aga- a- ee, adawaadkeeda u dhammaystiran oo ka dhacsatana uma jeedo saas darteed marka waxay aragtaa baylah yacni oo dhul bay lahaysan ayay aragtaa bad bay lah- ay aragtaa iyo dad ducafo ah oo iska dhicinaynin ayay aragtaa saas darteeda waxay door biday inay dadkeeda shucuubta ah nolosheeda ay ka fikirayso ay ka fikirayso in ay ku noolay karto waddanka soomaaliya
waaya soomaalida hore ee etoobiya la halgami jirta oo la jihaadi jirta iyo soomaalida hadda joogta ma- macnaha maxay ku kala duwan yihin oo farqiga farqiga u dhexeeyo markii la kala qaado hadda soomaaliya oo nool soomaaliya oo dadnimo leh soomaaliya oo rijaal leh oo gumaysiga gumaysi diid ah ayaa jiri jirtay iyadoo xataa diinteeda boqol boqol aanan ahayn yacnii een, ku jiraan een, mushrikiin ku jiraan shuuci ku jiraan yacnii laadiini ku jiraan intaas waxay ka midaysnaayeen laakiin een, waddanka in la difaaco lagana difaaco etoobiya iyo wixii la halmaana kusoo dhawow idaacadda islaamiga alfurqaan waa ku dhowahay idaacadda furqaan idaacadda furqaan waa ku dhowahay Een, shalay to- dowladda etoobiya waxay sheegtay dalka soomaaliya qaybo ka mid ah inay ka dhigan doonto een, meel ay ka duusho ama ay ka difaacato etoobiya sidee u aragtaa adi aragtidaada aragtideeda waxaan u arkaa gaalada cudow waaye ilaahay wuxuu leeyahay tabaaraka watacaala walkaafiruuna hum daalimuuna gaalada wuxuu leeyahay alle subxaana watacaala waa daalimiin dulmi ay wa- ay wadaan waxay rabaan dhulka islaamka inay qabsadaan ay rabaan inay gaaleysiiyaan wayaaba allahu ilaa yutima nuurahu walow kariha alkaafiruuna ilaahina waa diiday subxaana wa tacaala inuu nuurkiis la damiyo ilaahay baa difaacay subxana watacaala kulama ooqad naar leel xarbi adfaca allah markasta dagaal ay horiyaan ilaaha damihaya subxana watacaala ilahay wuxuu ku diminayaa biidi lmujaahidiin biidni ilaahi kariim marka muslimiintana waxaan leeyahay qaatilukum min alkufaari walajidu fiikum khilda la dagaalama gaalada ido dhow oo etoobiga ugu horeyso la la dagaalama wey alle subxana wa tacaala haniga arkaan adeeg iyo iyo wuxuu leeyahay alle subxana wa tacaala iyo shidda ay- ay hanila kulmaan wali al tabaaraka wa tacaala marka muslimiinta waxaan leeyahay gaalada waxay yimaadeen etoobiga ugu horeyso inay ilaahay subxana wa tacaala nuurkiisa iyo shareecadiisa ay dimiyaan dhulkan ilaah baa leh subxana wa tacaala alardu allahi dhulka ilaaha le dadkana allah le subxana wa tacaala alaa lahu alkhalqu waalamru abuurista ilaah is allah tabaaraka watacaala iyo maamulka markii gaalada waxay diidan yihiin maamulka diidan ilahi wuxuu tabaaraka watacaala ilahi wuxuu tabaaraka watacaala gaalada subxaana ma yawdulidin kaf min kitaab almushrikiina ayunazina calaykum min khayrin min rabbikum gaalada ma jecela khayr yaran ilaah xaggiisa idin yaala subxaana watacaala ilaah wuxuu wuxuu ku leeyahay aayad kale fainahum laa yukadibuunaka walaakina adaalimiina biaayaati illahi jaxduuna gaalada madii diidana waxay diidiyin laakase kitaabkii alle subxaana wa tacaala oo ummadda lagu dhaqaayo ayay diidiyiin arrinkaasna waa ka soo horjeednaa waan diidinahay etoobiya waa la dagaalamayna ilaahay subxaana wa tacaala dhulkiisana waa- waa- waa- waa- wuxuu- waa- ilaah baa leh tabaaraka wa tacaala walilahi junuudu samaawaati waalard ilaahay wuxuu leeyahay ciidan oo cirirka iyo dhulka weliya alle subxana taala ciidanka ilaah baa waa diyaar ah ilaahay subxaana wa tacaala marrab waxaa waaye asaa ayaa subxana wa taala qabto ina bashar rabbika la shadiidun ilaahay qabashiisa way daran tahay walaal kusoo dhawow idaacadda islaamiga alfurqaan adigoo ku bilaaba magacaaga وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مقعيق وفرحان Een, dowladda etoobiya waxay sheegtay shalay in dalka soomaaliya qeybo ka mid ah ay ka dhiga doonto aag dagaal maxaa kaala aadan fikir ahaantaada mar kastaba etoobiya horta waxaa igala aadan etoobiya mar kasta waxay dhahdaa eh, soomaaliya waxaan ka dhiganaynaa saldhig soomaaliya meelo kamid a ayaan qabsan doonaa Eh, weligeedna waxaas way dhihi jirtay soomaalina waa waxaa lagu yaqaanaa inay kacaan oo markii saas oo kale damiirka soomaalida inay kiciyaan ay rabaan wayna kici doonaa insha allah waaya dowladda etoobiya dowlado badanaa deris la ah dalka soomaaliya maxay ku aragtay ma dowladahaas kale wax dheer tahay mise cadaawad kala gooniyaa jirto
cadaawad oo soo jireenaa jirto waxa ka- wax- wax kalena maku arkanaya dheemanka dhex yaala soomaaliya ee rabtaa tartiib inuu dhuuqdan laakiin midaas mid laga yeelaayo maaha dowladda etoobiya een, soomaalida hore waxaa jira dad la halgami jiro oo la jihaadi jiray iyo soomaalida hadda joogto macnaha isku mid miyaa mise farqiya u dhexeeyo
wallaahi soomaalida horeeto oo sayidkii iyo raggiisa kaleeto aad ay ula dagaalami jireen Eh, wi- kabacdiina waa la jiiftay laakiin insha allah hadeertaan wayna baraarujiyeen insha allah xarakada mujaahidiin al-shabaab ayaa u taagan hadeertaan iyo iyo shacabkeeda soomaaliyeed in laiska celiyo etoobiya kusoo dhawow idaacadda islaamiga alfurqaan adigoo ku bilaaba magacaaga Een, wacalaykum salaam waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu idaacadda islaamiga alfurqaan waan ku dhawaaya magacaygu waa cazaam Een, dowladda etoobiya shalay waxay sheegtay in dalka soomaaliya qeybo ka mid ah ay ka dhiga doonto saldhig ee ka duusho Een, aragtidaada kaaga aadan maxay tahay Een, horta etoobiya in saldhig soomaaliya ka dhigatay iska dhaafay etoobiya soomaaliya waxay sheegatay in xuduudeeda ama caasimadeeda ay taabatay tiley oo balcad ah marka haddii maamul goboleedka een, la magac baxay koonfur galbeed ay la go'do hirshabeelna ay la go'do gadana ay goosato waxa usoo haray shacabka reer muqdisho waxaa muqdisho oo keliya waa marka waa ex control balcad ex control afgoy marka etoobiya horey dhul nooga haysatay haddan dhul kale ayay doonaysaa inay ku darsato annaka ayaana laga reebin dhulkaynu soo dhacsana balse dhulkeenii baa haddana lagu haystaa marka aragtideed waxaa u arkaa waxay tahay in shacabka soomaaliyeed ay hurdayaan ay ka jiifaan gobonimadii iyo halgankii oday soomaaliyeed oo gebya hadda koor wuxuu yidhi gobonnimo howlyarinina kuma helaayee haasaawiya jiif hurdo kuma timaadee habeennimaan u guuren howl lama yidhaahdee halkay taalo waa halkay taalo waa halis iyo dabiye marka waa dhimbilo baaruud iyo dhiig oo daato marka garta keliya ee dhegaystaanba waa gumac rasaaseeda marka etoobiya waxa ay maqlaysa waxaa weeyaan heshiis iyo qaramada midoobay iyo beesha caalamka iyo midooda yurub aan ag tegaynaa iyo een wax- waxaan hantida naga maqan ama dhulka naga maqan waxaan ku raadsanaynaa maxaa la dhahaya een qalin laguma raadinayo gobonnimada waxaa lagu raadiyaa oo keliya waa dhiig iyo dhimbilo baaruud gartay dhegaysanayaan xabashada etoobiya waa gumac rasaaseed iyo gantaalada iyo gawaarida qarxiisa Een, casaamow xal ah dagaal aan etoobiya ma lagula heshii kara miya maya etoobiya xal aan dagaal ahayn lagulama heshii karo sababtoo ah etoobiya horaan dagaal nooga dhexeeyey siid cabdulle xasanaa la dagaalamay axmed guriyaa la dagaalamay xasan barsamaa la dagaalamay odayaashii naga horeeyey ee sheekh axmed sahal ilaashaasi ka aqbalo sheekh mukhtaar cabdiraxmaan abu zubayr haddana uu joogo amiirka axmed abu cubeyda ayaa runtii ka mid ah marka etoobiya xalka keliya ee maanta looga loo lagula ee looga soo dhicin kara dhulka ama badda ay qaadato waxa weeyaan waa gumac rasaaseed iyo gantaalada qarxaya in hilba uu faniino maahane xal kale etoobiya runtii loogama soo dhicin kara badda soomaaliya ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
halka aad naga dhagaysanaysaan waa idaacadda alfurqaan barnaamijkuna waa dhuuxa wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan ayaa waxa ay soo gebagabaysay xamladii irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad taasoo ka socotay degmooyinka iyo deegaanada wilaayada munaasabad ballaaran oo ka dhacday magaalada buuqa qable ee wilaayada hiiraan ayaa waxaa looga dhawaaqay in xamlada la soo gebagabeeyey lana gudagalayo in la fuliyo ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid ah lajnadii wilaayada u xilsaartay in xamlada ay gaarsiiyaan bulshada iyagoona ka warbixiyey safaradii wilaayadu ku amreen in ay ku tagaan qaybo ka mid ah gobolka الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ما بعد waxaa iska leh awalan ilaahay subxaana wa tacaala fadli ayaa iska leh waxaana weeyaan xamlada iyadaa waxay timid waqti loo baahnaa ayay timid xamlada iyada oo cunwaankeedu ahaa irshaadu lumma ilaa sabiili rashaad shacaarkeeduna uu ahaa kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatihi waxa weeyaane waana ta ilaahay subxaana wa tacaala uu leeyahay u shardiyaba dowla islaamiya aladiina in makkanaahum fi lardi aqaamuu asalaata waatawu zakaata waamaruu bilmacruufi wanahow can ilmunkari walilaahi caaqibatu lumuur ilaahi subxaana wa tacaala uu leeyahay waxa weeyaan xamlada iyadaa waxay ahayd shay muhima waxaan leenahay fadliga ilaahay subxaana wa tacaala kadib waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala uu maradanada waafajiyey hadday kor tahay iyo hadday soo tahayba ilaahay subxaana wa tacaala ha ku ilaaliyo cadowgana gacantooda allaha ku jebiyo xamladaasi waxay ahayd xamlo loo baahnaa annaga waxaan joognay muxaafadada jallaqsi ayaan joognay muxaafadadaas waxaan soo marray tuulooyin markii hore waxaa laga bilaabay meel idhaha buqrugrug waxaan marray oo kale raso waxaan marray meel layidhaaho okure ayaan marray kadibna waxaan usoo laabannay meesha layidhaaho buurweyn waxaan ku xujisiinay wardheen waxaan ku xujisiinay markii dambean ku laabannay bilaal waxaan ku xujisiinay tuulada layidhaaho iyadana kurdaaley qudhacley ayaan tagnay oo dhowr tuulo iyadana kadibna waa soo laabannay dadku aad iyo aad bay run ahaan mayna ku kala duwanayn inay diyaar u ahaayeen oo rag iyo dumarba waxaad mooddaa in idaacad meesha inta laga furay laga sii dhaadhiciyey waxaan u tegaynay meel walba dadkii oo diyaara sababta islaamku dadka muslimiinta way u ooman yihiin shaydaan baa ka carqaladayna oo ka waxaynaya mooyaane mana ayna ku kala duwanayn degmooyinka aan maraynay dadku say diyaar u ahaayeen muxaadarada markii la soo galo marka la bilaabayo ilaa ay ka dhammaanayso bilahi towfiiq sala allahu calaa muxamedin wacala aalihi wasaxbihi wasallam tasliiman bismillaah alxamdulilaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah ilaahay baa mahad iskale noo soo gebagabeeyey qaybtii hore xamlada irshaad alumma ilaa sabiili rashaad allahaasaa mahadayn iskale xamladaas waxay ku soo aaday xilli loo baahan yahay ummadda u ooman tahay ayay ku soo aaday ciddii hadda fikirkaas soo jeedisay soona abaabushayna waxaan leeyahay dariiqa saxdaha ilaahay ku hanuuniyey miisaanka xasanaadkana allahu saaro haddii aan ka hadlo ee dadkii aan la kulannay iyo meelihii aan tagnay iyo sida loo soo dhoweeyey dadku aad bay uga oomanaayeen waxaad arkaysaa ummadda markii loo yeero maanta dacwa shaarica jirtaha la yimaada la yidhaahdo wax soo haraya albaabada waa lasoo wada xidhanayaa guryaha waa lasoo xidhayaa dumarkii carruurtu way imaanayaan ilaa ay ka dhammaatana dhaqdhaqaaq ma laha taas waxay ku tusaysaa baahida ummadda u qabtay waxa kale sideedane dacwada dadka waxbay ka badashay dadka waxay wax uga badashay waxaan ka dareemaynaa haddii saakii masaajidka duhurkii looga yeero oo casarkii looga yeero oo biri looga yeero qof maqnaanahu ma jiro rabitaan inay tahay ay wax ka badasheen taas waa loogu caddayn karaa ta labaad dacwada munkarkoo la reebo macruufkoo la faraane waa amniga iyo istiqraarka saldhigooda dacwadu waxay ka koraysa ay ka awood badan tahay sida dadka ta'siir ugu samaynayso seefta iyo qorega way ka awood badan tahay seefta iyo qorega intaas ciyow looma fadhiisanayo laakiin dacwadu waa kaalinta koowaad oo dareemi kartid dadku inay u ooman yihiin waxaan leeyahay marka oo fariino aan halka dhex gelinayaa in xoog loo saaro dacwadaas oon la kala reeban oynan nusqaamin taasna waa fariin waxaa kaloo ilaahay dankiisaan ka hadli rabaa waxaan rabaa waxyaabihii maniyaadka ahaa mamnuucaadka ahaa mamnuucaadka inta badan dadku waa u diyaargaroobeen ama muddadu ha dhammaato ama yayna dhammaanin waa u diyaargaroobeen tusaale ahaan aniga hadda waxaan ka warhayaa meeshan deganahay moobeello waaweynoo dadku qarsan jireen amay sidii jireen ee hadda baabuurta baxaysa oo fayla loogu jiraa ayagoo bac ku jira ama jawaan ku jiraa la keenayo laleeya ii qaad mamnuucaadkii dadku way farahooday kasii bixinayaan hadda way bilaabeen ayadoon waqtina ku dhammaan ilaahay ciidankiisa inta dambane waa israaci doontaa dadku way ku soo weydiinayaano su-aasha ugu badan oo maalintii nala weydiiya waxaa ka mid ah shaygaas mamnuuca ka waran maalintiisu maxay ku eg tahay maxaa goormay ku eg tahay ma dhacday su-aalaha marka waxay dadku u diyaargaroobeen in wixii mamnuucada ka haraan culummada iyo ummadday kalena waxay u diyaargaroobeen in insha allah macruufka dadka la faro insha allah intaasaan kusoo gabagayna wasalaamu calaykum waraxmatullah بسم الله الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين allah subxaana wa tacaala mahad ballaaran iska leh allihii inagu nicmeeyey nicmooyin aad iyo aad u fara badan waxaan leehay marka ugu horreyso allah subxaana wa tacaala ayaa ku mahadsan qaybtii hore inoo soo gebagabeeyey nabadgelyana inoogu soo gebagabeeyey bilamni wasalaama allah ayaa ku mahadsan uma waxaa kaloo mahadsan xamladan iyada ah ciddii ka soo fikirtay ee soo abaabushay ee isku soo toosisay inay iyadana sidaasoo kale mahad ballaaran ay ka gaarto waxaan ka mid ahaa raggii safarka u galay xamladaas iyada ah ee dhankan beledweyne raggii ka qayb galay oo halkaas safarka u gala ayaan ka mid ahaa meelaha aan tagna waxaa ka mid ahayd meesha la yidhaha durdur waxaa ka mid ahayd oo dhulkan jiinka ah waxaa ka mid ahayd meesha la yidhaha doondheere waxaa ka mid ahayd heer axmed waxaa ka mid ahaa labada jiiqley waxaa ka mid ahayd qoraxley meelahaas dhammaantooda aan tagnay dadka baahi weyn oo weyn oo weyn ayay u qabeen dacwadan iyo diintan iyo xamladan aad baynu u soo dhoweeyeen sidoo kale waxaa goobta ka hadlay ugaaska guud ee beesha gaal jecel ugaas xuseen ugaas cabdulaahi isaguna xusay in xamlada si wanaagsan kusoo dhammaatay kana codsaday hoggaanka mujaahidiinta in la soo celceliyo xamlaadka caynkan oo kale ah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله ونبيه محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله إله ما هذا إسكال نمعينكيسا فراه بادن لسي إسلامنا قد دقي وأنت كلن كان إيا جلسدان خيمها بادن له إيه ما ركت حملذي أمدين لو قارسين أي دين الله تبارك وتعالى weji kabada wejiyada gabagabadaan u joogno ma hadda alla tabaaraka wataala aan u celinayna kamid tahay in amni nooga bilaabatay amni nooga dhammaatay alxamdulilah rabbil caalamiin intaa kadib waxaan u mahadcelinayaa hogaanka guud ee mujaahidiinta ee odiga u yahay sheekheena amiirkeena abu cubayda intaa kadib xamladii irshaadulomah waxaa la dhihi karaa bulshada way camimtay meel ay reebtay ma jirto ama meel aysan garaacin ma jirto alxamdulilah rabbilcaalamiin dacwada ayada marka ilaahay tabaaraka watacaala ku mahadsan dadkeennii maaragtay way gaartay sidoo kale dacwadan waxay wadatay labo shay ay asal u la dhihi karaa ummaddan in diinteeda iyo tawxiidkooda la gaarsiiyo la fahamsiiyo waxyaabaha alla tabaaraka watacaala uu ka reebay laga reebo marka waxaan dhihi karnaa dacwada waxay ahayd dacwo ilaahay tabaaraka watacaala barakeeyey maanta guri ku yeelo wilaayada islaamiga hiiraan aysan teginna ma jirto xaqiiqatan marka taa ilaaha ku mahadsan dacwadaa marka hiiraan meel ay dhaaftay ma jirto degmada beledweyn haddii la yidhaahdo alcadda ilaa boqoosaar ilaa iyo zoonka ugu dambeeyo jalalaqsi way gaartay aa la dhihi karaa wax maanta ma ogtahay reer hiiraan ay ku kala maaragtay maqnaayeen maysan ahayn meel walbane way tagtay marka ilaaha ku mahadsan taa waana moogtahay wax ilaahay tabaaraka watacaala looga mahadceliyo annagoo ah dhaqanka reer hiiraan waxaan leenahay dacwadii iyo fariintii nooga timid umaradeenna iyo wilaayadeenna noo soo martay waa aqbalnay waana ajiibnay insha allahu tacaala kaalinteenna iyo maaragtay waxa nagaga aadana waa ka qaadanayna insha allah haduu ilaha yihahdo wixii leys farayna insha allahu tacaala si guud ummadda islaamkeena waa ugu digaynaa nafteennana waa ugu digaynaa waa ka bilaabaynaa iyagana waa ka reebayna insha allahu tacaala xamlada ayada waxaan codsanaynaa maadaama miraheeda la arkay oo maanta dadka magaalada dadkii baadiyaha ay taabatay oo maaragtay gabdhihii baadiyaha joogay iyo raggii baadiyaha joogay iyo xoololeyda ay gaartay tanoo kaleenta in mar walba lasoo celceliyo insha allahu tacaala waa codsanayna insha allahu tacaala sidoo kale waxaan rabaa in halkan baaq ugu diro nabadoonnada iyo dhaqanka iyo qof kastoo mas-uul ah dacwadan kolba uun waxaad ka maqlayseen inuu ahaa kullukum raacin wa kullukum mas-uul can racyati qof waliba oo mas-uul ah oo khaasatan dadka dhaqanka waxaan leeyahay maanta kaalina idinkaga aadan kaalinta idinkaga aadan xamladaas ka qaato allahna tabaaraka watacaala wuu idin weydiinayaa maalinta qiyaamo xaqiiqatan waxaan dhihi karnaa waxa loo soo jeediyey xadiiska loo soo qaaday oo looga dhigay shacaarka looga dhigay waxay ku socotay la dhihi karaaba dadka nabadoonnada sababta wax bulshadan maamulo oo ku dhex jiro oo markuu maagta culays yimaadana maamulkii uu ergeeyo markii wax arkaana indhaha ka laabta ayaga waay qof walibow oo nabadoon ah ama mas-uul ama dhaqan waxaan dhihi lahaa insha allahu tacaala kaalintaadiyaa la joogaa yaysan dhicin wax maantana laysu sheegay dadkeena dhib inuu ugu jiron isla garanin in annaga birita ka soo orgeyni yaysan dhicin Ee, ummadda nabi maxamed sal slam kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas qof walba wuu dareemi karaa waxaan khayridaas ku helnay waa inaan wanaagga farno xumadana aan reebno tii iidaad marka maanta haddii oo aad kaafilkaed maanta waa laisku baraarujiyeen waddoonnada baaqaas ayaan dhihi lahaa insha allahu tacaala qaata ee barnaamijka aan ku wada ballannay ee aan u istaagneena ilahay tabaaraka wataala noo fududeeyo insha allahu tacaala ilahina tabaaraka wataala waxaan weydiisanayna inuuna sugo xamalada ilaahay tabaaraka wataala noo baaqi yeelo mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leenahay walaalihii iyo xarakada shawal mujaahidiin farriinta ay soo fareen iyo amarkeedii waa qaadan wilaayadeena waxaan leenahay macigiinaan nahay garabkiinaan nahay insha allahu tacaala fulinteedaan u istaagaynaa waa idinkala qayb qaadanaynaa biidnillahi alwaxid alaxad hada wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu gabagabadii waxaa hadlay waaliga wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan sheekh guuleed abunabhaan waaligu wuxuu sheegay inuu soo gabagaboobay wejiga koowaad ee xamlada toosna loo gudagalayo in la fuliyo بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين الله سبحانه وتعالى أيام هذا إسكاله جمعا خيري إسوه كأن كاني نعموي انت ربضنا وأن كوبي كرين وقلي آه، خياري بعد حمد الله سبحانه وتعالى waxaan u mahad celinaynaa oo mahad qiimo badan mudan ayaguna marti sharafta iyo xuduurka xafladan ikhtiitaamka wa ah xamladii qiimaha badnayd ee dacwiga ahayd ee nooga timid ama ay ku dhawaaqday xarakada shabaab mujaahidiin oo magaceedu uu ahaa irshaadul umma ilaa sabiili rashaad gunaanadkii iyo gebagabadii fayskii koobaad ikhyaarta nagala soo qayb gashay oo dhaqan leh culimo leh waxgarad leh waa idiin mahad celinaynaa jazaakum allahu khayran wabaaraka allahu fiikum waxaa iyaguna mahad mudan ee xamladii muddada bisha ah iyo weliba maalmaha socotay dadkii mushaarakaynayey oo ragga hadda meesha fadhiyo ikhyaartihii ay ka mid yihiin kulligood waxaan leenahay jazaakum allahu khayran wabaaraka allahu fiikum ilaahay subxaanahu watacaala ha idinka ajarsiiyo dadaalkiinni iyo juhuuddii aad marteen shaqo la wada galay laga wadan qayb qaatay ahayd ilaahayna waa ugu mahad celinaynaa sida nabadgelyada iyo khayrka uu ku jiro oo ay noogu qabsoontay xamladaasu waxay ahayd xamlo ilaahay uu qabuul siiyey waxay ahayd marka xamlo qabuul weyn haysata ama dadka khiyaarta ahaayoo hadlay oo safray oo goobaha kala duwan tegay siday u xusayeen waxay ahayd xamlo aad u qiimo badan ummadduna ay qabuul u haysay meelaha eh, la tegay iyo goobihii muxuuha la gaarsiiyey oo dhan marka wax hadda noo dhammaaday waa iclaamkii iyo wacyigelintii la gaarsiinaya dadka lana farayey waxyaabaha ayaga dantoodii maslaxadooda ay ku jirto xamladu marka iclaamka wuxuu u gaaray bari iyo galbeedba wilaayadda islaamiga hiiraan taqriiban goobaha la tegey oo maqaraadka ka baxsan konton iyo shan goobood baa la gaarsiiyey oo ay tageen dadkii lajaantii la diray oo siyaabaha kala duwan u baxday liqaa'aadka iyo kulamaadka iyo fadhiyada la galay inta hadda xamlada ay socotay waa boqol lixdan iyo sideed kulan baa dhacday muxaadaraadka masaajidda ka dhacay iyo kelimaadka ee dhacay waxay ahaayeen ayaguna inta oo kale boqol lixdan iyo sagaal bay ahayd nadawaadka culimmada ay geysteen iyo dadka macaniyiinta ah oo masaajidda ka dhacday nadawaadku waxay ahaayeen siddeetan iyo labo shawaaricda iyo muxaadaraadka laga jeediyey waxay ahayn afartan iyo labo muxaadaray ahaayeen oo shaarica mucdawa shaarica Eh, khiyaari marka kelimaadkaas kala duwan iyo amaakintaas kala duwan eh, muhiimaddu waxay ahayd wixii loo tegayey ummadda in la gaarsiiyo wixii la farayeyna loo sheego wixii laga reebayeyna loo sheego Eh, qabuulka qiimaha badan inay haysatana waa intaan isla xusno aan sheegnay markaan fayska koowaad gabagabayno waxaa noo bilaabanaya waa fayska labaad ragga akhyaartu meesha fadhiya oo culimada iyo dhaqanka ka kooban markii kow aan ku dhawaaqaynay xamladan oo aan iclaaminaynay sidaanay u fadhiyeen waa isla qaadanay qof walba guntiga uu dheesha isaga dhigay waa la wada safray goobo kala duwan baa la tegey siday akhyaartu u xuseeyeen ee, goobihii la tegay xitaa waa laga daba tegey oo waa la wada maray oo rag kale oo oo xaqiijinaya baa soo maray marka ikhyaarey waxaan marka rabnaa xarakadana waxaan dareensiinaynaa aan u sheegaynaa oo aan gaarsiinaynaa ee, in ay ahayd xamlo qiimo badan mudanna in lagu celceliyo oo mar walba in tawjiihaadkaas wilaayadka islaamiga uu gaaro intii aan dhegaysanayn oo iclaam ka dhegaysanaynayna waxay ahayd xamlo qabuul kulli ah heshay waxa hadda aan rabno waxaa weeye marka inaan sidii aan isula jaan qaadnay barnaamijkan wacyigelinta ah tanfiidka inaan kulligan qayb ugu noqono hadday culimo tahay hadday dhaqan tahay hadday ganacsato tahay hadday gabdhaheenna yihiin in maadaama wixii la wada gaarsiiyey waxaan waa kaa mamnuuc ilaahay ma ogolo maslaxadaada adiga kuma jirto waxaana waa wixii wanaagsanaa ummaddeenna aan gaarsiinay wixii ayaga ah waxaan rabnaa wixii baaqiyaad oo ka yeela dadaal waaba jiraa sidaa u xusteen ee wax badanoo munkaraadka ayaga ah maanta lama hayo dadku way fahmeen dad badan baa fahmay waxaan rabnaa qofka waxa ay maslaxadiisa ku jirto islaamkeenna uu ogol yahay na wada anfacaya ka ganacsada ha keeno wixii aysan maslaxadeenna ku jirinna ha isdhaafiyo waa inta aan sheegaynay balaayadan la adeegsanayo oo gaalada ay soo samaysatay oo ayaga masaalixdooda iyo danahooda waxaan dhegaysanayay filimkii u dambeeyey oo qiimaha badnaa oo runtii mudan in lagu celceliyo marka la dhegaysanaya ee gaal a wuxuu leeyahay dadka caalamka waxay nagu sheegaan buu yidhi inaan nahay shaydaanka adduunka haddaan nahay maraykan anu markaan qiimeeyeyna waa mudan nahay buu yidhi inna la yidhaahdo shaydaanka adduunkaan tihi la'anna wuxuu yidhi aflaamta xunxun waxaa soo saara maraykanka isla maraykankana weeye midka faafiya oo adduunka u qaybiya soo ma mudnin inna la yidhaahdo waxaa tihiin haddaa maraykan tihiin shaydaanka adduunka adinka wey waa gaal aan ilaahay ku xirnayn oo nebi maxamed aqoon oon kutub qur'aan aqoon oo aakhare aqoon baa noocaas u fikiray yacni maslaxadoodii adduun xitaa waa baaba'day akhlaaqiyaadkoodii waa baaba'ay wax annaga nala ka rabana waa saas ikhyaarey soo dhowaada waa aad mahadsan tihiin maanta waxaan u fadhinno waa gebagabadii iyo gunaanadka fayska koobaad waxa aan gelaynana waa fayska labaadu tanfiid ah amaa iclaamka iyo wacyigelinta dadkeenna joojin mayno waa wadaynaa dadka muhimka ah oo ummadda muhimka u ah oo ru'asadooda waa raggiinaan meesha fadhiya oo culimo ah oo nuqaba ah oo ugaasya ah dadka waxaan rabnaa sheegidda iyo gaarsiinta inaanan joojin oo aan ku wadno ilaahay subxaanahu wa tacaalana garabkeennuu noqon doonaa tanfiidkeenna iyo fulinteennana waxaan ilaahay weydiisanaya inuu noo fududeeyo dadkeenna qabuulka hadda ilaahay uu xamladan u geliyey tanfiidkana inuu xamlada u geliyo waxaana la hubaa sidii aan wacyigelinta aan ugu wada istaagnay haddaan tanfiidka ugu istaagno dadka ayagaa hoggaansamaya waxaan xunna ayagaa joojinaya inaan garab isugu noqonno intaasaan idinka rajaynaynaa aad baad u mahadsan tihiin fayska koobaad oo xamladana halkaasuu noogu xidhan yahay hada wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا qaybaha dambe ee barnaamijka dhow waxaa waraysiida ayaan dhegaystayaal isla soo gaarnay bilowgii hore ee maleeshiyaadka macawiisleeda in badan oo ka mid a siyaasiyiinta iyo sidoo kale odayaasha taageersan dowladda federaalku aad ayay mooryantan u soo dhoweeyeen hadda oo laga joogo muddo laba sano ah waxa ay siyaasiyiintaas iyo sidoo kale odayaashaasi bilaabeen in ay nacladaan mooryaanta macawiisleeda iyagoona maalin walba miidiyaha la taagan waxa gobolkan mixnada ku haya waa mooryaanta macawisleeda mid ka mid a siyaasiyiinta gobolkaasi ku sugan oo berigii hore aada u taageeri jiray mooryaantan ayaa hadda wuxuu leeyahay dhibaato walba oo ka jirta gobolka waxaa u sabab ah mooryaanta macawisleeda kuwaasi uu sheegay inay qaati ka taagan yihiin
maadaama meesha maamulkii meesha taagnaa uu maamulsha joogay uu khilaafaad ka dhacdhacay oo sida hore aan kugu sheegay baarlis noqday dadkii oo dagaalkaas ka qayb galay cid xakamayso iyo cid oo muxuu ahaay meelayso ama cid oo oo gacan siiso waa way way waayeen dadkii marka maleeshiyaadkii samaysmay oo dagaaladaas qolooyinkaas lala galay ka samaysmay ayaa dhibaata ku noqday mar labaad gobolka hiiraan khaasatan degmada beledweyne marka dhibaatooyinka ka jira beledweyne labadaasay ka kooban tahay maamulkii oo uu dhacay khilaafka siyaasiga uu baralise ka dhigay iyo shacabkii hubaysnaa oo cid maarata maadaama maamulkii oo barnaamijkaas inuu habeeyo oo dadka dhallinyaradaas inuu meeleeyo oo gacan ku siiyo oo maarata nidaamka dawliga ku habeeyo ama wax dad kale waxa laga rabay maamulo laga rabay maadaama barlas uu noqday ayaa waxay dhacday iyagana inay maaragtay fawdo noqdaan oy magaalada dhibaateeyaan oo magaalada ay isbaarooyin iyo dhalinyaro badan oo aan cidna ka amar qaadan ee magaalada qori ku wadato waa ammaanka qalqalgeliyay sidaasay sidaasay ay ku timid wadada oo isbaarooyinka ay ku badan yihiin waa wadada ka timaado boosaaso ee soo marta galmudug soo dhex marta oo beledweyne timaado wadadaas waa ku badan yahay inaa bariga xigtaa marka wadadaas waa wadada isbaarooyin ku badan yihiin oo hadda ay shacabkii inay hubkooda qaateen dhimashada iyo waxa aad maqlaysid shacabkii ama ganacsatadiiya hubkooda qaadatay inay iska dul qaadaan sidaasay ku timid inay wax dhintaan waa hagaag dhegaystayaal intaas ayaan caawa kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka dhowxawareesyada kan mid lamida intaan dib maqalkiisa ugu kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa salaamun calaykum